alihi wasalam in la idhaa haddii la qorayana iyadana salliga la qoro mar kastoo asxaabta lasoo qaadana radia allaahu canh ilaahay ka raali noqdo mar kasta oo salafki iyo dadka mu'miniinta lasoo qaadana raximahu llah allaha u naxariista sidaasay shinqiitu waxa uu ku lahaa kitaabkiisii mukhtasar ciraaqi wanaxwu caza wa tacaala wacalaa yuktabu cinda smi lilaahi musjala kadalika asalaatu waltasliimu faina daka ajruhu cadiimu walxadfu walramzu lidayni cudima kadalika taradi wataraxuma mar kasta oo lasoo qaado magaca ilaahay caza wajalla iyo wixii lamida baa la odhan salliga nebigana marka nebiga lasoo qaado waa in lagu dhawaaqo walxadfu walramzu lidayni cudima in labadaa la xadfo erayadaa wanaagsanna la daba dhigayo magaca ilahay iyo ka rasuulka in la xadfo iyo in lasoo gaagaabiyo oo salligana saad lagu soo gaabiyo subxaanahuna siin lagu soo gaabiyo iyadana waa ma banaana waa nooc caajisa cajsi weeye faina daka ajruhu cadiimu salafkuna sidaasay u tixgelin jireen wa uwila aladi intamaa liaxmada buu leeyahy sheekhaas arrinka la xidhiidha imaamu axmed arrinkiisana waa la awilay macnaa marar badan baa musnadkiisa kitaabkan afartanka kuna xadiid ay ku sugan yihiin ee musnadu imaamu axmed la ydhaah ayaanu qorin salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa lagu awilay bay leeyihin inuu afka kaga salliyayay ase aanu qorayn qoraalkana in la raaciyo habboon aathaar min asalaf waxaa ka mid ahaa xaafid xamza ibnu muxamed ayaa waxau yihi kuntu aktubu alxadiida falaa aktubu wasalam bacda asalaati cala anabiy sala allahu calayhi wasalam dee xaafid buu ahaa cilmiga xadiidka qora xamse ibnu muxamed xfaadii buu ka mid ahaa cilmulxadiidka kolkaan had iyo jeer nabiga soo mara saadkaasunbaan qori jiray waxaan qori jiray alsalaatu calayh sala allahu calayhum baan qori jiray wasalama waan ka tegi jiray fara'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama fi lmanaami faqaala lii manaamkii baa nebiga ku arkay markaasuu igu yidhi amaa takhtimu salaata calaya fii kitaabatik oo maxaad u dhammaystiri weyday markaaad wax qoraysa salligayga mar haddii aad sala allahu calayhi tiri wasalamadana maad iska raacisa axmed ibnu mansuur alxaafid markii uu dhintay ninbaa manaamkiisii ku arkay iyadoo uu xidhan yahay badladaada wanaagsan oo qaalay oo qurux badan madaxiisana uu saaran yahay taajun mukallalun biljawaahir taaj aada u qurux badan oo madaxa la saaro oo jawhar badani ay ka muuqato markaa waxaan ku ihi maa facala allaahu bika ilaahay muxuu kugu sameeyey waxau ihi wuu ii dambi dhaafay waanu imaamuusay oo maxaa taa ku heshay bikarati salaati cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam salligii badnaa ee nabiga ku saliyayay waxaa saddexaad oo imaamu dahabi kitaabkiisa macruufka ah fii siyari aclaami nubalaa uu ku soo naqilayaa in nin u bushaareeyey caalimka la odhan jiray abi cali ibnu shaadaan inuu nebigu salaam u soo diray waa ilmeeyo wuxuu ihi wax kaloon ku mutaystay salaamtaa nebiga ma garanayee maa acrifu camalan astaxiqu bihi hada ilaa an yakuuna sabrii calaa qira'ati alxadiid wa takriiri salaati calayhi sala allahu calayhi wasalam kulamaa dukir qoraalkii badnaa aan xadiidkiisa qorayay iyo salligiisa badane aan celcelinayay qoraal iyo akhrinba aan ku celcelinayay taasun baan u malaynayaa buuri inaan ku mutaysta waxay ahayduun asxaabta iyo salafkaasibaa salligaa nabiga ay ku salleeyeen calayhi salaatu wasalaam oo dee sheegaya in loo ducaynayo ilaahayna naxariis iyo nabadgelyo loo weydiinayo jacayl ay jeclaayeen iyagoo nool iyo iyagoo dhintayba macnaa iyagoo nool iyo iyagoo buka iyo iyagoo sii dhimanaya sida markaa macruufka siirada ku ah macnaa xubbiga iyo kalgacalka ay u qabeen oo qofka salligiisa badinaya waa inuu jecelyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisuna dee iimaanka qaybka iimaanku ayuu ka mid ahaaba inuu qofku wax walba ka horraysiiyo dagaalkii uxud markii la kala food qaaday ee waxla dhintee waxna ay dhaawacmeen gaalada ay madax qaadeen baa cali uu ka daba diro wuxuu uhi warban inay xagga madiina u kaceeniyo yeena makadoodii u kaceen gaaladu bal hadda caliyow raacdee nimanka intuu cali kusii maqnaa ayaa nin kalena wuxuu u diray bal ragga inta dhimatiyo inta dhaawacanto waxau lahaa sacd ibnu rabiic siiba ninka la idhaahdo eeg buudhoo soo baadhbaar inuu dhintiyo inuu nool yihi marka ninkii ansaarta ka mid ahaa wuxuu dhex tegey asxaabtii kuwii dhintay iyo kuwii dhaawacmay haddii uu yaro egeegayna sacadkii uu nebigu u diray ayuu arkay oo sii dhimanaya kolkaasuu yihi war sacadow nebigaa i soo diray oo wuxuu ihi bal raggii soo egeege ma kuwa dhintaan kugu tiriyaa mise kuwa nool labada iyomuu liiskaaga lagu darayaa buuli kolkaasaa wuxuu ihi fa innii fil amwaat kuwa dhintay baan ku jiraa macnaa uu sii aakhirkiibu maraya laakiin waxaan ku sheegayaa rasuulka iga gaadhsii salaan waxaanaad ku tidhaahdaa jaza allaahu khayran canii khayra maa jazaa nabiyan can ummati ilaahay anigiiyo ummadaba hanaga ka abaalmariyo abaalmarintii ugu wanaagsanayd ee ilaahay uu nebi ummaddiisa ka abaalmarin lahaa waxaad gaadhsiisaa qolyahaagiina salaan buu sacad idiin soo dirayaa ilaan dib uguma soo noqonaye waxaanu idin leeyahy laa cudra lakum cinda allah in khulisa ilaa nabiyikum wa minkum caynun tadruf waxaan idiin sheegayaa dee meeshu waa dagaal baa lagu jiraaye haddii nebigiinna idinka oo nool oo illibiqsanaysaa inta ay idinka joogto ee cidown idinka nooshay haddii gaaladu nebiga gaadhaan ilaahay agtiisa marmarsiiye heli maysaan sidaa ku dhegmi macnaha isagoo sii dhimanaya halkii uu dee qofka kale odhan lahaa biyo isiiya iyo waan sakaraadaya iyo waa ildarre hallay qaaday iyo hallay dhaawiciya iyo waxaas isaga kuma jira heerka heerigaa guud buu ka hadlayaa salaada iyo runtii tasliimta waxa ay ka mid yihiin dikriga ayay ka mid yihiin ilaahay uu faray ummaddan yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira ilaahay ummaddan wuxuu faray in badan inay ilaahay xusaan xuska la xusayo ilaahay baa la raacinayaa kaa nabigana calayhi salaatu wasalaam sida aada arkayso ee loogu xusayaba adaankii fadliga ay leedayna dee salligaasi uu leeyahayna axaadiid aada u badan baa kusoo aroortay oo uu ka mid yahay xadiidka abitalxa uu warinayo ee sheegaya inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a asxaabta u bashaareeyay isaga oo wejigiisu iftiimayo waxa uhi innahu ataani lmalak malaggii baa ii yimi khayrsidaha ahaa wuxuu leeya yaa muxamed ina rabbaka yaquul amaa yurdiika annahu laa yusallii calayka axadun ilaa sallaytu calayhi cashra walaa yusallimu calayka axadun ilaa sallamtu calayhi cashra siiqooyin kala duwan buu ku soo aroray xadiidkaasi laakiin nebiga waxaa la leeyahay dadka ugu bushaaree arrintaasi ha ku raali geliso qof kastoo kugu salliya toban jeer baan ku salliyayaa buu ilahay yidhi xadiidka labaad waxa uu leeyahay maalinta qiyaamaha qofka iigu dhoway waa ka iigu salli badan xadiid saddexaad waxa uu leeyahy qofka bakhaylka ahi waa ka agtiisa laygu soo qaaday aan igu salliyn sala allahu calayhi waaalihi wasaxbi wasalam iyo axaadiid kaloo badanba sidii ninkii saxaabiga aba uu lahaa wakhtigayga intaasaan salligaaga ka dhigi doonaa haddii aad ka badisana way ku fiicantahy markaasuu hi haddaba wakhtigayga oo dhan waxaan ka dhigi salligaaga macnaha salligayga ducadayda inteeda badan adaan ku siin idan yukfa hamuk hamigaaga o dhan haddaa waa lagaa dulqaadi buun oo ilaahay wax badanood la dhiban tahay baa uu kaa furdaamin doonaa marka qiimahaasuu leeyahy salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam sida nebiga loogu salliyayo waa waxa ugu fiican asiiqa alibraahimiya oo markii la yidhi garanay salaamtii oo assalaamu calayka ayuha nabiyu baanu ku garanay laakiin haddii aayaddani soo degtay sidaanu kugu sallinaa wuu sharxayo waxau waxaad tidhahdaan allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim innaka xamiidun majiid allahuma baarik calaa muxamedin wacalaa ali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahiima innaka xamiidun majiid siiqooyinka taasi ay ka mid tahay siiqa alibraahimiya baa leh ereygaa ibraahim ayaa kusoo noqnoqonaya ilaahu nabigaagiiyo aalkiisaba u naxariista saad nebi maxamed sidaad nebi ibraahim ugu naxariisata ilaahu barakee nebi maxamed iyo aalkiisa sidaad u barakaysa nebi ibraahim iyo aalkiisaba siiqadaasaa ugu wanaagsan laakiin sala allahu calayhi wasalam calayhi salaatu wasalaam kullu daalika iyadana waa ku ansaxaysa mar haddii amarkaa aayadda salluu wasallimuu labadii kor haddii la israacinayo weliba tasliimanna in lagu daraa way fiicanta salluu wslimuu yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliimanna waa la raaciyay sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalama tasliiman inuu qofku idhaahdo wey isagoo macnaha aayadda ku camalfalaya siyaabahaasaa ka mida ina allaha wa malaa'ikatahu waxaa saddex ilaahay salligiisiibaa xusan kii malaa'igtaa xusan kii mu'miniintaa xusan halkan markay culimmadu sharxayaan waxa ay ku fasiraan salaamta salliga ilaahay uu ku saleeya nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka duwan yahay salliga makhluuqa oo waa naxariis isaga sida aayad kale ilaahay uu kuuhi ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma naxariis iyo salawaat buu ilaahay israaciyey macnaheedu maaha ilaahay baa kuu baryaya oo kuu ducaynaya maaha waayo ducadu waa cid la baryo ilaahay cid kale oo uu sii baryayaa ma jirto ciduu ilaahay sii baryayaa ma jirto waa kii la baryayay sidaa darteed dee jawaabta baryada xaggiisay ka iman jirtee ina allaha wa malaa'ikatu yusalluun ilaahay wuu ku salleeyayaa nebiga wuu u naxariisanaya malaa'igtuna dembi dhaaf bay u weydiinayaan mu'miniintuna ilaahay bay u baryayaan naxariis iyo nabadgelyo inuu siiya rasuulka sala allahu calayhi wasalam saasay culimmadu ugu fasireen macnaha aayadda iyaga oo saddexdu kala macno ah ayay haddana isku xidhiidhsan yihiin aayaddo ay isku jiraan ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala anabiy ilahay iyo malaa'igtiisu way ku saliyayaan mu'miniinta ayna ku saliya isku aayad bay ku sheegeen haddana waa kala macno wax ictiraadahiya ma keeni karta xagga luqada carabiga lafteeda wax bushiya liannahu waxa weeye khayr nebiga lagu ururiyey unbaa saddexda dhinacba ka soo fulay ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo mu'miniintuba rasuulka khayr bay la doonayaan saddexdaba xukumkeedu waa maxay fadligii salaamta garanay siiqadii habkii nebiga loogu salleeyay calayhi salaatu wasalaam garanay maxay salliga nebiga lagu salleeyay xukumkiisu waa maxay xukun la yidhi ah ma faralbaa mise waa sunna haddii la is-amray qofku dee inuu nebiga ku salliyo waa waajib kollayba dee aayaddu ayshee way sheegtay laakiin waa goorma waa ataxiyaadka baa la yidhi salaada dhexdeeda sida madaahibta qaarkood ay qabaan madhabta shaaficiyada iyo iyo madhabta axmed ibnu xambal iyo ataxiyaadka dambe haddii aanu qofku nebiga ku salliyin kama ansaxaysaba salaadu arkaantiibuu ku jiraabaa aimada qaarkoodna waxay leeyihin waa mar kastoo nebiga lasoo qaado calayhi salaatu wasalaam magaciisa la noqo qayb kalena waxaay leeyihiin salliga nebigu wuxuu waajibayaa majlis iyo meel kastood fadhiisato inaad dee kolley qofku markuu majliska kasii kacayo ducaaulmajlis waxa ahaa inuu qofku kusoo khatimo subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila allah astakfiruka waatuubu ilay oo dabeedna nebigana ku saliya calayhi salaatu wasalaam wakhtiyaashaasaa la tilmaamay inuu waajibayo saligu kollayba se kole hadduu ilaahay faray wax ka duwaano aanu jirin waa faral ma bannaan tahay cid aan ambiyada ahayn in lagu saliyo ilaa waataynu soo nidhi salligana ambiyadaa leh taraxum taradiga attaradi radia allaahu canhu asxaabta ataraxum culimadii kale ka dambaysay baa leh waxa ay u badan yihiin culimmadu in ama nusuusta marka dee loo fiirsado in sidaa tartiibtu ay tahay ambiyada ilaahayna salaad iyo salaamay leeyihiin iyo malaa'igtu dadka mu'miniintiina radia allaahu canhu raximahullah la odhanayo sidaa daraaddeed cali bna abi aalib radia allaahu canhu isagana dee asxaabtuu la mid yahay waa min alkhulafaa'i araashidiin buu ka mid yahay calayhi salaam baa markaa ay dadku idhaahdaan oo gaar bay uga gooni yeelaan khulafada kale laakiin waxa weeyaan waa radia allaahu canhum ereygaasay asxaabtu wada leeyihin maadaama ilaahay uhi radia allaahu canhum waraduu canhu ambiyadana salaamun calaa ibraahim salaamun calaa nuuxin ayaad ku arkaysaa ereygaasoo saa darteed ba calayhi salaam in badan culimadu ay yidhahdaan maadaama aayadda ereyga salaama ayay cabirtay musalaxaad ay iskaga badan yihiin weeye culimadu inay isku dhowdhow yihiin macnahooda sidaa weeye marka salliganina waxa uu ka turjumayaa ducada nabiga loo ducaynaya calayhi salaatu wasalaam maadaama isaguba uu yidhi marka la adaamo ilaahay waxaa ii baridaan derajada la yidhaahdo alwasiila waa derajo adoon hal addoon unuu gaadhayo makhluuqa ka mid a kaasaanaan anugu rajaynayaa buu nebigu uhi inaan noqdo kadibna igu salliya qofka intaas sameeya marka adaanku dhammaaday iisoo duceeya ducadaa iisoo akhriya ilaahay uu weydiinaya darajadaa shafaacadii wasiilada inaan gaadho kadibna igu saliyaa xallat lahu shafaacatii inaan u ergeeyaa way sugmi way u waajibtay shafaacadayda allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuuda aladii wacadta dabeedna nabiga loo duceeya allahuma salli calaa maxamed wacala ali maxamed xallat lahu shafaacati sidaa wanaagsan ee nebigu isaga laftiisu isugu saliyaya asxaabtiisu ay ugu saliyayeen dadka mu'miniinta ah ay ugu saliyayeen salafkii ummaddani waa sidaas weeye laakiin waxaa faraha badana dee bidcooyinka ah ee dadku gadaal ay cusboonaysiiyeen iyada in la yska daayo weeye oo asxaabtii iyo salafkii ummaddani siday diinta u camal falayeen ee ay dikriga ilaahay ula imanayeen loola yimaado haddii habar yarun halkan laga soo kiciyo buulkeedii oo dabeetna la yidhaahdo common iyo music baa lagu garaacaya ee dabeetana cod yaroo aad jejabinayso ku luuqi adoo le nebigaan ku salliyaya islaantaasi way iska aamusi haynaga aamusto codkeedaa intii lagu fitnoobi lahaa hay iska aamusto sida nebiga loogu salliyayana waa sidaa macruufka ah ama dad jibooday oo rag iyo naaga intay isu dhex galaan munkar la imanayo oo habeenkii odhanaya waanu marqaamaynaa waanu jiboonaynaa waa la xadraynaya waa la salliyaya oon salaadina jirin ikhtilaad isdhexgal rag iyo dumarna meeshii uu ku jiro waxaasoo dhan waa bidcooyinka gadaal yimid un weeye laakiin nebiga salligiisu dikrigu ka mid yahay qofku wuu badsanayaa sidii asxaabtu ay ugu saliyeen salafkii ummaddana ay ugu saliyayeen saasaa lagu salliyaya calayhi salaatu wasalaam إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا dadka dhibaya ilaahaiyo rasuulka waa laba midun ilaahaiyo rasuulkiisa inaad ammaanto oo nabiga aada u ducaysaad ku sallido iyo qofku inuu taa diido hadduu taa diidana muxuu la taagan yahay te waa wax yeelo qofka waxtarka diidaa waa wax yeelo marka rabbi iyo rasuul cidda diida ee nabiga ku salliyi weyda calayhi salaatu wasalaam nacdashaas u mutaysta salliga nabiga ka soo horjeedsada cadaab dullaynayana wuu la kulmi doonaa ilaahay dabcan addoonku wax dhibaato ahoo wax ku yeelayaa ma jiro waxayse u dhigan tahay markuu addoonku ilaahay ku gacan saydho rasuulkii ergada ahaa ee uu soo dirtayna uu diido wuxuu isu dhigay inuu ilaahay la dagaalamayo ilaahay dagaal buu kula jiraa wuxuu ka helaa buu leeyay dagaalka ilaahayna muxuu ilaahay wax kaa guraya ilaahay rasuulkiisa awliyada ilaahay ma kala hadhaan intaa qur-aanku waxa uu ku tilmaamay ulaaika xisb allah alaa ina xisb allahi hum lmuflixuun waa xisbigii ilaahay rususha malaa'igta mu'miniinta waa rususha iyo taageerayaashoodu isku dhan bay ka soo jeedaanoo ilaahay bay ku xidhan yihin haddaba ilaahay rasuulka la dhib yaaba qofkaasi mu'miniintiina wuu dhibay mu'miniinta dhib yaaba ilaahay rasuulka wuu dhibay wladiina yuduuna almu'miniina waalmu'minaat rag iyo dumarba cidda ilaahay rumaysa kuwa dhibaya biqayri ma ktasabuu waxaanay shaqaysanin ku dhibaya faqad ixtamaluu ixtamaluu way xambaarteen weyn haddii layidhi waa la xambaartay waxaa la xambaaraa wax fudud maaha waysadiiyo cagadaad laalaadsanaysa iyo koobka kuu xambaaray lama idhaadee waxaa la xambaaraa wixii la hinjin laaya macnaheedu waxa way dembiga meesha ka dhacay mu'miniin la dhib yaaba waa dembi aada u weyn waa dembi qofka marka dusha laga saaro uu afk afweynaha u dhacayo jilbaha dhulka dhigayo marka ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiin buhtaankuna waa been abuurad iyo dembi cab hadduu qofku waxaan kasbaday dee wuu yeelanayaa ciqaabteeda waa xaqulislaam baa laga qaaday marka aayadda taa ku xigtaa waxa weeyaan xijaabu lmar'ati lmuslima waa sagaal iyo konton in yarba u jirta aayadda hore waa kuwa kugu xigan sagaal iyo konton qaala allahu tacaala yaa ayuha الnabiy qul liأswaajika wabanaatika wanisaaءi اlmuؤminiin yudniina calayhina man jalaabibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wakaana allahu gafuura raxiima yaa ayuha nebiy nebi maxamedow qul waxaad ku tidhaahdaa liaswaajika ooryahaaga xaasaskaaga wa banaatika iyo hablahaaga wa nisaa'i almu'miniin iyo dadka alla rumeeyey ee mu'miniinta ah dumarkooda yudniina calayhin ha ku sii daayeen dushooda min jalaabiibihin qalabka ay xidhanayaan ay ku gaashaamanayaanee asturaya cawradooda asturaya dharka dusha ha ku sii daayeen daalika adnaa sidaasaa u dhowi badan an yucrafna in la garto oo loo garto dad dhowrsoon inay yihiin falaa yu'dayna dabeetana aan la dhibin wa kaana allaahu ilaahay baa ahaaday kafuuran mid dembiga dhaafa raxiiman oo naxariista wuu idiin naxariisanayaa dembigana wuu idinka dhaafayaae ilaahay ka tala qaata oo u soo noqda arrin cibaadada ka mid ah baa markaas aayaddani ay ka warramaysa ilaan cibaadooyinku qalbi iyo qowli iyo ficliba way leeyihin marka xijaabka gabadha muslimadda hayse saarayso iyo inuu qofkuba rag iyo dumarba cawradiisa qariyo waxay ka mid tahay wax ilaahay loogu cibaadaysanayo dee aayaadka salaada iyo soomkaiyo sekadayna faraya ayuunbaa ina faraya asturnaantana asturnaantuna insaanka iyo qofka bani aadamka ah waxay u tahay qurux halka qaawanaantu foolxuma ay ka tahy ilaahay baa yidhi yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilmo bani aadama waa raggiiyo dumarkiiba waa isku jiraan iyo gaalkii iyo islaamkiiba waa isku jiraan ilmo bani aadam marka la ydhaah dee amarkana kolley wuu ku wada dhacayaa mid diida iyo mid qaataba khuduu ziinatakum cinda kulli masjid mar kasta oo masaajid tegaysaan quruxdiinna qaata khuduu hiyaabakum dharkiinna qaata aayadda ilaahay kuma odhan laakiin dharka waxa ka laasima ee ka sugma ee laga faa'iido oo ah quruxda ayuu tilmaamay markaasaa ilahay uhi quruxdiinna qaata mar kastoo masaajidka tegaysaan masaajidna waxa loo tagaa uun in ilaahay lagu caabudo mar kasta oo salaada gelaysaan oo gudanaysaan lidaalik baa shuruudii salaada ayay ku jirtaa cibaadadaa salaada la yidhaahdo in cawradii la asturo marka bani aadamku uu miyir qabo ee abuurka caadigaa uu ku sugan yahay aanu sillanaaninna sidaas nasku uu u tilmaamay ayaa aragtidiisuna ay tahay oo wuxuu u arkayaa qaawanaantuna inay foolxumo tahay iyo ceeb iyo waxuu ka yakiiqsoodo quruxduna ay tahay ee dharka iyo asturnaanta saasuu arkaya odaygii isnaagtii aynu ka farcanayna aadam iyo xawaa midkii oo shaydaanka ahaa waa kii marada ka tuuray yanzicu canhumaa libaasahumaa ilaahay baa idhi dharku ka siibay liyuriyahumaa min sawaatihima si uu cawrada u tusiyo iyo xumaystooda dharkiibuu ka tuuray geedun baa lay geedkaa iska ilaaliyo isna wuxuu ogaaday halkaa in laga raacayo kolkaasaa dabeedna uu ku hagay ku jiheeyey waa kii dharkii ka lumay maradaasi maxay ahayd laynooma sheegin culimada qaar baa isku yaro kalifoo laydha armay ahayd armay ahayd bay idhaahdaan cidiyahaasi asturnaan ay ka joogeen qab iyo qalab uu qofku gashanaa oo cidiyahan u egaayo ay kasii joogaan armu ahaa qaar baa saa ku cabira laakiin taasi nama saarna ama xariir ha xidhnaadeen ama wax sidan oo kale eeg ha xidhnaadeen ama obarkoor ilaahay ha u geliye noocuu doonaya haadee waxay ku astureen quruxaaba islaantii odaygii waa yaabeen fatafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi ljanna waa kuwii markii odaygiina islaantii eegay islaantiina odaygii ay ereegtay haddababa laba isqaboo dadba isugu dhow ayay yaabyaabeen markaasaa caleentii balballaadhnayd dee jannada barwaaqadeeda ile badane baa la isku nabnabay ma caleen baa dhar noqon cumuuman halkaasuu kala soo bilaabay shaydaanku mabuu ka hadhinba isaga iyo rabiciisu waa inay halkii un ka wadaan marka qofku dabeetana uu sillanaado aragtida wanaagsan ee islaamiga ee fiican ay ka lunto qaawanaantu quruxu arkaya qaawanaanta ayuu quruxu arkaya waa adiga arkaya markaa dee maanta halka dadku uu marayo wixii qaawanaanta la odhan jiray ayaa waxay noqotay wax ilbaxnimo loo arkay iyo horumar ilbaxnimaa loo arkay qaawanaantii raggu ay isqaawiyaan dumarkuna ay isqaawiyaan weliba qaawanaantu aanay guriga ku egaanina suuqa ay timaado weliba ay sii dhaafto oo warbaahinta ay gaadho meesha ugu sarraysa warbaahinta ee cid waliba qaawanaanta ay arki karto ayaa ay gaadhay oo lagu xisaabtamay oo lagu shaqo tegay oo haddaanay islaantu isqaawinin aanay shaqo helaynin la leeyahay dadka daawadayaasha ama dhagaystayaashu maxay kaa faa'iidayaan haddaanay ku daawanin adiga laftaada marka runtii dee aragtidaas u aragtidaa liidata ee u arki weydo inay asturnaantu tahay qurux idan qofka muslimka ahina dee sidan u ka aaminsan yihin macnaha waxaynu uga jeednaa in cibaadada inay tahay cibaadada lafteedii asturidda gabadhu jidhkeeda ay asturaysa ninkuu asturaya inay cibaadada ilaahay lagu caabudayo ta inaad aaminto wey maadaama aayad qur-aan ay ku farayso oo hadduu qofkii tukanayo dee sidaa uu salaada ugu aaminsan inay farata in asturnaanta qofku ragguna intii waajibkaaydu asturo dumarkuna ay asturaan inay faral tahay aan ikhtiyaar qofku aanu u lahayn aanu ka tanaasuli karin inuu saa u aaminaa waajiba leannahu qofka shayga fulintiisa waxay ku xidhan tahay kolba waxaad ka aaminsantahay haddaad ka aaminsan tahay wax uu qofku iska dayntiisa xorriyad u leeyahy ama wax iska caadiya oo qofba siduu doono u odhan kara haddaad ka aaminsantahay dee wuu kula fududaanaya laakiin markaad ka aaminsantahay shay farala saaad inantaada iyo islaantaada iyo ehelkaaga u faraysa salaada iyo sakada iyo akhlaaqda wanaagsan bal asturnaantana u faraysa fariinta nabiga loo soo dhibayna calayhi salaatu wasalaam ergadii ilaahay ee laga tala qaadanayay ee shaarica ahaa ee ummadda hormuudka u ahaa fariintii lasoo faray waata qul waxaad tidhaahdaa makhluuqaan abuuray iga gaadhsii fariintan baa ilaha wey isaguna wuu ina soo gaadhsiiyo waataa inoo qoranba laakiin jabka iyo guuldarrada waxay haystaan dadka nebiga ku gacan saydha ee iska diida dumarkaaga hablahaaga iyo dumarka mu'miniintao dhan sidaa ku dheh yudniina calayhina min jalaabihibiin dushooda jilbaabkaa kusii daayeen ku dheh wuu inagu yidhi sala allahu calayhi wasalam qad ballaqa arisaalata waadda alamaana ammaanadii isagu wuu gutay geel duq baa loo tumaa bay dhahaan soomaalidu waxaa la yidhi adigu islaamahaaga iyo ka bilow ilaa waa daw ya'khud dawra namuudajiya rasuulku sala allahu alay waslam isagaa tusaale ku ahaa dadka tusaale u ahaa marka adigu ka bilow baa la yidhi xaasaskaaga iyo hablahaaga xijaabka ka bilow dadkana far mu'miniinta o dhan kii aan dee mu'min ahay inaan iimaan lahayn nebiga dad kama tala qaadanayo sidaa daraaddeed baa mu'miniinta ilaahay si gaara ugu cabiray dumarka alla rumeeyey yudniina calayhina min jalaabiibin jilbaabkooda dushooda ha kusii daayeen jilbaabkaasaa dabeetana shaydaanka iyo aahaarta iyo muuqaalka islaamigaihi shayaadiinta iyo ehelkooda waxa ay ku yihiin madaafiic bay ku yihiin alqaacidada iyo irhaabka iyo argagixisada la sheegaa ma aha haddaad u aaminsantahay dadka qoryaha sito oo qura ee muslimiinta ah ama gaalo la dagaalama ama ay sayaan haddaad aaminsan tahay waa qalad laakiin waxa weeye kuwa xijaaban kuwa garhka leh kuwa dhaqanka islaamiga ah leh yaa ilaa waxaa la eegayaa salaada subaxka si wanaagsan u tukada ka qonofkiisaas uu yaro muraarmee uu qolof leeyahay iyo in kale ilaa halkaa qolofkaagaas haddii uu muraarmo salaad badnaan bay sheegaysa ilaa heerkaa marka xijaabkan la aragayaaba waxa uu ka turjumayaa dad mabda leh dhaqan leh ilaah ku xidhan shaydaan ka xidhoobay cumuuman marka meel laga soo galaba waa ta dalika adnaa an yucrafna falaa yuudayn ee qofkan inuu yahay qof aan xumaan u jeedin oo aan sino u jeedin oo aan ceeb u jeedin oo akhlaaq wanaagsan oo diin iyo dhaqan fiican leh ayaa loo garanaya ama addoon ha ahaado ama addoon gabadhi ha ahaato ama tuxora ha ahaato tafsiirka saxda waa sidaa sida uu marayo caalimka weyne abuxayaan la idhaha tafsiirkiisa fi albaxru lmuxiit macnaha in loo garto maaha an yucrafna in loo garto inay xor tahay xor iyo addoon mid walba xijaabka waajib buu ku yihi qof cafiifa in loo garto oo aan la dhibin wax jira wey iminka markay gabadho halkaa iska maraysa iska xijaabanta dadka ciyaala suuqaa iyo yararka maykallada ahi ti waxay odhanayaan tani waa akhwaanada inaga du laakiin mid taftafaydatay oo wax kasoo cadar kasoo kankamaya oo dhakada qaawisay markay halkaa laafyoonayso jeenigay waxay ka raacayaan taft dhinacay ka raacayaan waa tanteeni bay leeyihin waa tanteeni taasay ka raacayaan ama gaari ha ag joojiyo ama marka ha u gacan hadiyo ama ha u sanqado laydhka la isu shidan noocyad mid kasta ha ahaadee markaasuu laydhka usoo shidanaya laakiin tan wuxuu leeyahay waa akhwaanade yaan laynagu dilayna naga dahay dalika adnaa an yucrafna falaa yuudayn cidina dhibi mayso cidina dhibi mayso waaya weligoodba dadku ha ceebeeyaanoo xijaabka magacya ha u bixiyaanoo xijaabka kaasaa la yidhaahdaa ha iga baqanin iyo qayba ha u bixiyaane xijaab waa xijaab inkastoo dee qof wanaagsan iyo qof xuniba xidhan karo haddana asturnaa qofka asturan iyo kale isku mid maaha cid waliba waxay leedahay malaamix iyo muuqaal lagu garto ayay leedahay sidaasaanay sidaa iminka halkeenna aynu joogno ayay madiinana ahayd gabadha isyara fayda habeenkii waxunbaa soo gaari jiray dhiba ama addoomaha iyo ciyaala suuqu dee dad iska liitoo waqtigaaba jiray munaafiqiin iyo waxaasaa waxyeelayn jiray markay u sahlan yihiin caayi jiray laakiin kolkuu qofku iyo qof asturan oo wanaagsan cidina lama hadli jiro arrintana waa arrin xishoodka uun ku salleh qofku xishood la yimiyaa macnaheedu waxa weeye in uu xijaabtay oo asturtay haddaan meeshii xishood jirinna xijaabna ma jira iyo asturnaa qadiyad ka turjumaysa dareenka iimaanka qofka nolosha qalbigiisu ka turjumaya ayaa asturnaantani ka turjumaysa lama kala garan jirin dumarku kuwa ay yihiin waa heblaayadee lama garan jirin waqtigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyadoo halkaa maraysa inku islaantiisa iyo ta kale uu yarba sanuunin jiro wuxuu odhan jiray talow maheblaaya ilaa waa taa iska gaashaamane marada weyn wadateen sidaa daraaddeed baa cumar ibnu khadaab baa had iyo jeer wuxuu jeclaa dumarka nebigu inay noqdaan qaar iska dhowrsoonoo dadka ka duwanoo dee taladii uu soo jeediye ahayd nebi maxamed oo dumarkaaga inaad xijaabka farto oo aan cid cid waliba u gelin ayaa habboon taladaa uu soo jeediyeybaaba aayaadka xijaabkuba ay sababu ahayd inay kusoo degaan markii xijaabkaasi uu soo degabaa islaamihii nebiga mid ka midoo sawde la odhan jiro markaa yaro buurnayd islaan hilboon ahayd ayaa halkaasaa marays ayay maraysa markaasa iyadoo is uruurinaysa oo halkaa ka yaro dusaysa ayuu lahaa carafnaaki yaa sawda sawdaay waanu ku garanay inaad sawda tahay weligaaba isqariyo waanu ku garanay macnaa iyadu way xishoonaysaa laakiin haddana isaguna wuu usii digaya dumar iska daayo ragga asxaabtii ridwaanullaahi calayhim iyo culimmadii iyo dadkii dhaqanka wanaagsanaa sida ay u xishoon jireen waxay si runtii aada iyo aada la yaabu leh waxay ka xishoon jireen wixii macsiyo ah haba yaraatee gefka iyo macsiyada waxa la idhaahdo ba ay ka xisoon jireen ibnu siriin caalimka la odhan jiray taabicigaa waxa uu leeyahy zayd ibnu haabit baa maalin maalmaha ka mida baa uu soo baxay isagoo doonaya jumcadii inuu tago dee saacadii waxna ma jirinoo qofka mararka qaarkood bay dhaafaysa salaada dadkiibuu soo qaabiloo salaaddii soo tukaday guri buu galay markaa si aanay dadku u arag in salaaddii ka tagtay war maxaa dhacay baa la yidhi o wuxuu ihi innahu laa yastaxii min annaas inahu man laa yastaxii min annaasi laa yastaxii min allah qofkaan dadka ka xishoono ilaahayna kama xishoono marka waxaan diidayaa dadkan inay arkaan in salaaddii ay iga tagtay halkaasaan macsiyadaasan ka xishoonayaa bulaha waxaa macruuf ahayd ibnu cabbaas maqaalad baa laga hayaa inuu odhan jiray lam yakun annahu lam yakun yadkhulu alxamaama ilaa waxda wa calayhi hawbun safiiq yaquulu inii astaxi llaaha an yaraanii fi lxamaami mutajarida anigoo qaawan inuu ilaahay arko ayaan ka xishoonayaa buuhan jiray cabdillaahi bnu cabaas maruu ku maydhan jiray qamiiskiisuu iskaga maydhan jiray ilaahay buu ka xishoonayaa abi muusa alashcari asxaabi isaguna waxau ahaa surwaal buu qaadan jiray iyadoo la ogyahay surwaalku in uu iskaba yaraa berigaah oo farsamadan dee iyo horumarkan iyo waxaase iska yaraayeenoo mara caadiya sideeni oo kale laba gool la iska guntan jiray iyo macawisiyo isagu surwaal buu raadsan jiray markuu seexanaya siiba si aanay maradaydu ay cawradaydu u bannaanaanin buu odhan jiray ay cawradaydu iigu asturnaato waxa uu leeyahay ibnu abi hudayr waxaan soo gaadhay qolyo ilaahay ka xishooda habeenkii wakhtiga uu madowyahay macnaa in cawradoodu bannaanaato waa raggii weeye caalimka la odhan jiray xumayd iyo bukhaari sheekha u ahaa ayuu nin ku soo garaacay guriga la odhan jiray abubakar ibnu maymuun albaabkii wuxuu mooday in la yidhi soo galo uu iska soo galo sheekhii xumayd iyo bowdadiisa ay qaawantay ayuu arkay xumaydina waa waa kaa naxaye kor u booday ilmeeyey dabeedna yidhi wallaahi laqad nadarta ilaa mawdicin lam yadurhu axadun mundu caqaltu wallaahi waxaad maanta iga eegtay buuri oo aad iga aragtay intii aan garaadsaday meel aan cidiba iga arag bowdadaydaa cidibma arag buuri intaan garaadsaday marka waan ka xumahay innagana marka had iyo jeer dadku ay qaylayaan halkay banneeyaanba waa boodada fadhi ku-dirirka marka ay yihiin ee uu faydfaydanayo ead moodaysa inuu duulayo ka qaylayaa mid waliba labada bowduu feelayaa ilaa halkaa ku urursada u dambaysay barhida ayuu ku urursanayaa cawradii macnaha maradii ku ururinaya waayo wuxuunaynu uga jeednay uun ragga salafku sida ay ahaayeen dumarna hadalkeeda daa xijaabkan axkaamta la xidhiidha haddii aynu wax ka xusno dumarkao dhan mawaajib buu ku yahay haa kuwooda xortaa iyo kuwooda addoommaha intaba muxuu noqonayaa xijaabka isaga ah kayfiyadiisu ilaa aayadda waxbay ka tilmaantay habka loo xijaabanayo yudniina calayhina min jalaabiibihin jilbaabna way sheegtay ku siidayn lagu siidaynayo jidhkana waa sheegtay asxaabtu markii ay fasirayeen sida ibnu cabaas oo qur-aanka aada u yaqaana oo kale waxa uu leeyahay jidhka dhammaantii bay gabadhu xijaabka ku sii daynaysa ilaa isagu uu sheegayba wejiga uun intaa indhaha oo weliba il keliya ah oo ay wax ka aragtuunbay bannayn buuri labadeeda indhoodunbay bannaynaysa inta kalena way iska sharaaqanaysa aathaar badan oo asxaabta ay ku fasireen aayadda saas kusoo aroortay in jidhka dhammaantii ay tay yudniina calayhina min jalaabiibina jidhkao dhan ay gabadha wada qarinaysa jidhka gabadhoo dhan cidiba iskuma khilaafsana culimada muslimiinta inuu cawro yahay marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood ee intaa laga farxasho intaasay isku khilaafa oo qaarna ay leeyihin waa cawro in gabadhu niqaab ay gashatay iyo bahalii gacmaha la gashan jiray hangaloofki ay gashato weeye bay qaar ku tegayaan qaybina waxay leeyihin maya intaas way ka soo hadhi oo inay qaraysaa waa iska sunne uun laakiin faral ma ah intay ku murmeen waa intaa laakiin qoorta cududaha cagaha iyada wax isku khilaafsan culimada muslimiinta inay cawro tahay ma jiro marka haddii islaantii ruuxii dumarkaada ay tukanayso oo cagihii muuqdaan macnaheeda waxa wey inaan salaaddii ansaxayn oo ay burayso laakiin dadku dee kolka aanay diinta ama aqoon lahayn ama aanay dhagaha u qaadayn ee aanay dhegaysanayn dee waxay doonaanba way yeeli karaan talo ma moodaa moodadu macnaha waxyaabaa isbedelada dadka ku yimaada dumar baad imanka arkaysa suuqa intay niqaabtaan taftana faydanayaan cagihiina way iska qaawan yihiin oo way iska faydatay koow bahalkii niqaabkiina waxay isku siisay dhag kii lagu muransanaana way qarisay kii bilaa murankaana way fayday waa dabarag weeye de markaa waxaa loo arki karaa inay malaha dawadii dumarku isku casaynayeen intay islaantii marsatay qoraxda kulaylkeeda uun ay iskaga qaraysay ama wejiga hoolhoolnaantiisu ragga ay ka qaraysay ayaa dee loo fahmi karaya waaya ilaa halkii asalka asalkii waatan isweydaadis waan garanay markaa siiba markaa dee qofkii uu tukanayay iyana haddii xubnintaas ay bannaanaato cibaadadiibay dee saamayntaa ku yeelanayso maradaa la isku asturayaa shuruuday leedahay dhowra oo ay ka mid tahay sida aayadduba ay sheegtay in jidhka oo dhan ay wada qarayso shuruudaha waxaa ka mid a in wuxu uu yahay wax wax qarin karaa maryuu isku mid maaha dee waa adiga arkay oo duruucay bacadlu kuba qaaleeyayaan dumarka oo wiil la yidhaahdo kadaa la yidhaahdo dee gabadhu inay ninkeeda u xidhato marka ay maqsinka hurdada ku jiraan mooyaane aan bani aadam meel kale inuu ku xidhaba aanay ahayn xataa gaaladu ay ka khashaafaan ba ay suuqa ula soo baxayaan dumarkeena marka marada noocaasa laguma tilmaamo waxa wax asturaya maradu waa inay tahy saata waxa wax asturaya waa inay tahy oo aanay ahayn shay khafiifa oo gabadha jidhkeedii la arkaya waa inaan ahayn laakiin maro wax asturaysa waa inay tahy walow hadday doonto yaanay aadba usii adkaanine yaanay noqonin tan qarada weynbe maro wax asturaysa inay tahy baa muhiima shuruudaha waxaa ka mid a inaanu ahayn dee wax dhalaalaya maryu way kala duwanyihin oo marana muuqaalkeedu waa iska caadi midna waa mid dhalaalaysa oo kalaro iyo midaba bixinaysa oo wacwaclaynaysa marka ishu saa ugu dhacdo taa looma baahnaa ila raggay soo jiidanaysa ajaanibta ah walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha quruxdooda ayay muujinin baa ilahay uhi qurux maradu waxaa ka mida shuruudaheeda dee gabadhu ay xidhanayso inay tahay fadfaad mid nafisa oo raggana waa shardi u yaalla dhar xidhashadooda dumarkana shardigani wuu yaallaa qofka bani aadamkii waxa uu isku asturaya waa inaanu ku dheganayn ragga qaar baa surwaalka isku dhajiya ilaa xubnihiisii salalkiisii iyo meeshiisii cawradiisii iyo wixii muuqdaan maxay tahay waxaas dumarkana dee iminka waaba wax soo baxayoo shaydaanku dhinacanu haddana u kaxeeyey bal iminka hablaha yaryar iyo waxa suuqa maraya kuwa dabadaha ka yimi iyo kuweena gudaha ku daydaya kuwii ardaydii iskuullada iyo haafkiiba innaga isku wada siiyeen iyo shaar baa la isku wada nabay waa wax xaaraan ahoo aan bannaanayn weeye qofka cawradiisi ayaa muuqanaysa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu ka sii warramaya akhiru samaanka balaayada dhici doonta laba qoloo inkaare ay ku dhacdoonan arag baa iman doona buuha waxa uu ku daray dumar waxna xidhan qaawanna waxna xidhan qaawanna waxay culimmadu ku fasireen labadan aynu sheegayno qofkii waxbuu xidhan yahay laakiin wuu qaawan yahoo waa khafiif oo dee jidhkiisii baa la arkaya ama waxbuu xidhan yahay haba adkaadee wuuse ku dhagan yahay oo wuu qaawan yahay oo dee qofkii jidhkiisii bay maradii sifaynaysa xagga dumarka maradu waa inaanay ahayn mid udgoon mid aada loo soo udgoonayo dee cadar leba waa inaanay ahayn cadar iyo unsi midna marada waa inaanay lahayn waxaad odhanaysaa dadka shaydaanku siduu uga faa'idaystay wax kasta oo loo diiday weel waxaad moodaysaa inay yihiin wax caadi oo macruufa wax kastoo la farayna waa wax hariib ohon la aqoonin ummaddu siday isu bedashay ee inkaartu ugu dhacday waa kaasoo islaantu way iska yaro basiiraysan tahay inta ay gurigeeda joogto ninkeeda la joogto mar alla marka laydhaa ama aroos baa la tegaya ama fujaan baa la qaadaya ama suuq baa laga soo dukaamaysanaya dharkana uunsibay kusii shidaysaa cadarkii u dambeeyeyna way isku buufinaysaa dharkii khafiifka ahana way qaadanaysaa qoortiibay fayde cagiibay fayde waxaanan idiin sheegayna taqaaniin markaa kolkay halkaa marayso iskadaa bani aadamka oo shaydaankaa gelaya shaydaan baa ka dhex hadlaya intuu cadarkeeda raaco ayaa la odhanaya heblaayo waa la dureeyey ee wadaadkii dabiibi jiray ha loo geeyo maxaa la dureeyaa maxay iyadu samaysa markaa maradu xagga shareecadda waa in aanay ahayn mid udgoon leh ila cid waliba way soo eegaysaa sanku mararka qaarkood buu caashaqaabay yidhaahdeen dhegtuna waxay caashaqdaa isha ka hor qofkii aan waxba arkaynin marka waxaasi uu qaado cadarkaasi uu jiro wuu eegaya meeshii wuu eegaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam sinaabuu ku tilmaamay arrintaas sinaabuu ku tilmaamay innooc sinaahunayt shuruudaha waxaa ka mid a maradaasi inay u kala duwan tahay ragga iyo dumarka oo dumarkuna rag waxay leeyihin dhar gaara ilaa waa dhadige ragguna wuxuu leeyahy dhar gaara marka haddii ay isku darsadaan ama ay isweydaarsadaan waa edabdarrada iyo inkaaraha iyo aafaadka aakhiru samaanka marka waa inaanu ninkuna xidhanin dharkii dumarka dumarkuna aanay xidhanin dharkii ragga waa taa iminka aad arkaysa gabadhii loo gelinaya koodh iyo surwaal dhakadiina timiina way gaabisay kolka dabeetana ay iska tuurto weesaakhyada ninkiina uu iska xiiro garhkii iyo shaarubihii dalbillah caleyk maxaad ku kala garan hadduu isagiina oday yahay iyadiina ay islaan tahay labadoodiiba koodh iyo surwaal gashan yiin isla markaana aanay weesaakhiy gashanayn isagiina uu garhkiiyo shaarubii xiiray odaygiiyo islaantu waa isku mid uun markay tiifiga kasoo wada baxayaan alla waxaad ku kala garanaysa male odaygiina waa islaam weynaatay islaantiina odayg weynaaday nabigu wuxuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam alrajula yalbasu libsata almar'a waalmar'ata talbas libsata alrajul allaha nacdala buuri ninka gashanaya dharka dumarka iyo dumarka gashanaya dharka ragga marka cumuuman dee diin loo jeeda iyo in ilaahay la adeeco sidaa weeye shareecadu aayaad iyo axaadiid iyo culimmada muslimiintu sida ay u sharxeen aayaddanoo qurana ma aha aayado badan baa ku soo arooray oo tani ay ka mid oo qaar intoodii badnayd aynu soo dhaafay waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa si jaahiliyada aysu qaawinnina baa ilahaw waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab xijaab dabadeed wax ka weydiiya iyo aayaddan وqل للمؤمiنaaت يغضبna من أbصاaرهiنa ويحفظna فروuجahن وlا يبdيna زينتهنa إلا ma ظaهر منها وlيضربna بkhمرهiنa عlى جuyuبهiن وlا يبdيna زينتهنa إلا لبculathن waa aayaadka ku soo arooray bay ka mid tahay manaa xijaabka iyo cawrada la qariyo waana xil saaran waalidka iyo qofka ehelkiisa mas-uulka ka ah wuxunay soo gelaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara badbaadinta aynu badbaadinayno ehelkeenna ayay ka mid tahay asturidda cawrada la qariya markaa aayaadka qur-aanka ah ilaahay uu inagu farayo sideedabana qofka mas-uulka ah ama reerka ka mas-uule odayga ahee dee habadaa yaraadee meesha ka talinaya dareenka kolba ay ka qaataan dumarku weeye dareenka haddii la arko dareenkaagu inuu yahay mid kama dambaysa qofkii siros waxani uu ka yahayoo dhab ay ka tahay waa laga yaabaa ama nasiix ahaan ugu gudbi ama qofkii mararka qaarkoodba tahdiid ha ugu gudbiye way qaadanayaan dadka maatida ahi marka laakiin waxaan isagu u iibinayo marka uu u soo waaridayo marka uu ku hambalyaynayo marka u arkaya waxay kuba jeestaynayso aafa dhacda iyo inkaare nusuusta iyo aayaadka qur-aanka iyo axaadiidta haddii aynu baranno oo masalan caawa mas'ale aanad hore u aqoonin ay kugu soo korodho laakiin naftaada iyo reerkaaga iyo ciddii aad saamayn ku leedahay aad ku dhaqangelin weydo ogow in aad soo kororhsatay uun su-aal ilaahay waxaad soo kororhsatay uun waa xujunbaa kugu soo korodhay iyo wax markii hore aad jaahilka ahayd oo aan xisaabta iyo liiska aakhiro lagugu soo dareen unbaad soo kororhsatay maanta ee macnaheedu maaha aayaddan inaad yaro fahamto bal erayga lagu fasiro iyo luqa ahaan waxay tahay iyo tafsiirkeeda inaad barato qur-aanka waxa loogu talagalay ma aha tacliim iyo barasho qura laakiin intoo la bartaabay ta in la dhaqangeliyo in la dhaqangeliyo wa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati wallahu aclam